إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا
asalaamu calaykum dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay degmada moqokori ee gobolka hiiraan in ka badan boqol askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii maanta ka dhacay degmada moqokori mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee al-shabaab ayaa baahisay sawiro muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay degmada moqokori ee gobolka hiiraan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba kuna aadan toddobada bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwada ugu doorka roon iminkana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay degmada moqokori ee gobolka hiiraan dagaal maanta ka dhacay degmada moqokori ee gobolkaas ayaa gebi ahaanba ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen gacan ku haynta degmadaas kadib markii weerar ku bilowday camaliyad istishaadi ah oo uu fuliyey mid ka mid ah guutada istishaadiyiinta lagu qaaday degmada moqokori ee gobolka hiiraan weerarkan ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa halkaas waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyadoo gebi ahaanba isaga carareen askarta horey u joogay degmada moqokori waxaana iminka ku sugan oo maamulaya mujaahidiinta al-shabaab in ka badan boqol askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii maanta ka dhacay degmada moqokori waxaa bayaan ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta al-shabaab soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka bayaanka ka soo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay mujaahidiinta oo la wareegay degmada moqokori labiyi tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan toddobada bisha julaayo sanadka labada kun shan iyo labaatanka horudhaca bayaanka ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo isniin ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada ridada ah ee degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weerarka cagmarinta ah ayaa ku bilowday camaliyad istishhaadi ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaas oo lagu xasuuqay saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi dagaallo kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisamayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ciidamadii cadowga ashhaado la dirirka ahaa ayaa si habqan ah uga cararay furinta dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee dhanka degmada maxaas gebagabada bayaanka kasoo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha horudhacaha ee ka dhashay dagaalka cagmarinta ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada moqokori waxaana lagu yidhi inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada moqokori iyo duleedkeeda lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale khasaaraha cadowga intaas waa uu ka badan karaa iyadoo meedad horleh laga helayo dhulka duurka ah ee ay murtadiintu u firxadeen cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ah saraakiil horjoogayaal uu ahaa dagaalka ashhaadula dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori faahfaahin intaan ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu soo gebagabeeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee al-shabaab ayaa baahisay sawiro muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay degmada moqokori ee gobolkaasi waxaa ka warramaya maxamed cali aadan mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay ee sawiro muujinaya qaabkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen magaalada moqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan sawirka ugu horeeya ee waxa uu muujinayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha usii garaya moqokori halkaas oo ay saakay weerar cagmarinah kaga faramaroojiyeen ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa magaalada sawirada ayaa muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saydareeyey islamarkaana isku fidiyey xarumaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada moqokori waxaa la arkayaa argada ay caanka ku tahay magaalada moqokori oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo garwaxsan hubka culus islamarkaana wata ee raayada towxiidka sawiradan ayaa waxa ay marka haashimow ee beeninayaan sheegasho kol sii horreysay ka soo baxday dowladda federaalka taasoo ku aadaneyd in ciidamadeedu ay ka hortageen weerarka cagmarinta ah ay soo qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar welibana waa sida lagu yaqaano dowladda federaalka oo mas-uuliyiin iyada ka tirsan ayaaba waxa ay si cad u sheegeen in xiliyada qaar aan beenta laga maarmin tani ayaana ah fadeexad had iyo jeer dul hoganaysa dowladda federaalka oo mar weliba oo ay sheegto in laga hortegay weerar lagu qaaday xarumaheeda ay mu'asasada alkataa'ib soo bandhigto sawiro itusoo itaabsiy ah oo lagu muujinayo guulaha ay gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal warkii fidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu